intaa la dhabqiyana ma aha bays uma baahnin ciidamo isku ku looltamo oo isku qabsado oo isku laaya uma baahnin magaceennaa ku dhimanaya geeska afrika muxuu ahaa inay dantiisa ahayn yaynan ka bixin oo bays aynaan isku furin waxaad mooddaa iminka in dagaalkii qaboobaa soo noqonayo oo looltan jiro looltankaa wixii inageeyaaba waa waalli jiritaanka somalilanna wuxuu ku xidhan yahay in laga waantoobo bays iyo wax colaad ina geliya kolkaa madaxweynaha waxaan odhan lahaa kuwan bayska ina weydiisanayaa ictiraaf mayna siinayaan waa su-aal meesha taalla ha haddaanu ictiraafayn un berrinta la dacwiyi karayn onan united nationkii meel kala dacwiyi karayn